Dallada caafimaad oo ah dallada ay ku mideysan yihiin xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ayaa xaflay ku diiwaangelisay xarumo cusub ku qabatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Xafladda lagu diiwaangelinayay xarumaha cusub ee caafimaadka ayaa waxaa ka soo qayb galay dhakhaatiir, aqoon-yahano, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Isku-duwaha dallada caafimaad, Maxamed Cabdi, ayaa sharaxay muhiimadda dallada, isagoona sheegay in ay tahay sidii loo mideyn lahaa xarumaha caafimaad, gaar ahaan kuwa markaasi sida gaarka loo leeyahay, iyo in la tayeeyo caafimaadka bulshada.
Een, ujeedada iyo asaaska ugu weyn ee dalladan ayaa waxay tahay in ay mideyso een, bahda caafimaadka gaarka loo leeyahay oo ay noqoto een, meel ama saldhig ay isugu yimaadaan ay ku wax ku wada qabsadaan iyo dhisida een, aqoontooda iyo tayeynta caafimaadka adeega ay bixiyaan bulshada ay siiyaan iyo in la siiyo maaragtay tababaro iyo maaragtay een, een, horumarin ku saabsan een, een, adeegyada ay bixinayaan iyo tayeynta aqoontooda iyo nidaamyada shuruucda een, caalamiga ah ee principleska in loo dhiso maanta xafladii la qabtay ama eventigii maanta la qabtay ee wuxuu daaraa in in xubno fara badan oo lagu diiwaangeliyo ilaa soddomeeyo xubnood ayaa iska diiwaangelisay oo cusub Ee, marka dalladan waxa weeye dallad ee u dhexaysa ee bahda caafimaadka gaarka loo leeyahay oo dhan kalana shaqaysa horumarintooda Dhankooda, qaar ka mid ah dhakhaatiirtii iyo martidii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa goobta ka hadlay.
Een, caafinadna een, platform intaan ka weyn ha qabato si dad badan ayagana ay u ogaadaan Een, dadka hadda ka maqanna ayagana waxaan ku boorinayaa in maxaa la yidhaahaa ay kusoo biiraan si hal meel loogu wada jihaysto oo maxaa la yidhaahaa bulshadeennana wax badan oo fiican aan u qabanno annagana aan isxog ogaan waxaa laga yaabaa isbitaallada maanta inay isu agyaalaan laakiin isbitaal isbitaal xog og inuu yaryahay marka wax badanaa looga faa'iidaysan karaa
Een, waxyaabo badan oo kale oo aan talahaan usoo jeedi lahayn iyo waxaasoo kalena insha allah maantana waa ku dareynaa marar kalena insha allah waa la heli doonaa laakiin guud ahaan mashruuca hadda laga hadlay iyo midka ay caafinad hayso waxaan leeyahay bahda caafimaadka muhiim uu u yahay sababtuna waxay tahay bahda caafimaadku een, waxay ka mid tahay ee, aasaasiyaadka ama rukniyaadka waaweyn ee dalkaanu leeyahay